madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay siddeetan sare guuradii kasoo wareegatay markii la asaasay ururkii xurnimadoonka dhallinyarada soomaaliyeed ee s y l munaasabaddan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamanka aqoon-yaano dhalinyaro iyo haween madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in dalkeenna maanta ay haysato caqabad la mid ah tan ay ka xoreeyeen hogaamiyaashii s y l islamarkaana dhallinyarada soomaaliyeed looga baahaya inay fikirkooda ku soo bandhigaan shirweynaha qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed ee lagu qaban doono magaalada muqdisho shirweynaha qaran ee dhallinyaradana aad iyo aad ayuu muhiim noogu yahay dabcan waxaa imaan doona afkaaraha iyo dad badan oo dhallinyaro ay soo jeediyeen ayaa ma shirkan lagu soo bandhigi doonaa laakiin shirka waa muxuu ahaay madasha aad leedihiin waaye dhallinyaroy idinka iyo dhallinyarada maxaanku idhahdaa jira gobollada iyo dibadda dalka iyo dhammaan waxaa laga imaan doonaa waddamo kala duwan waxaa laga imaan doonaa gobollada iyo dowlad goboleedyada dalka oo dhan waxaa la isugu imaan doonaa shirweynahaas qaran haddii alla yidhaahdo waxaan rajaynaynaa shirweynaha qaran inuu noqdo meel ajando dhallinyaro oo mustaqbalka loo aayo ay ka soo baxdo mar kale waa idiin hambalyaynayaa waxaana idinku hambalyaynayaa sanad guurada siddeetanaad ee maalintii dhallinyaro soomaaliyeed ay u istaagtay dhallinyaradaas saddex iyo tobankaa meesha ku sawiran waa laga yaabaa muuqaalkooda inuu naga duwan yahay iyo sida ay u libisan yihiin iyo maanta iyo sidaan annagu u libisannahay maanta inay kala duwan tahay laakiin niyaddooda iyo qalbigooda wixii ay berigaas rabeen ama ay ku riyoonayeen waa waxa beriga naga maqanoon weli annaguna aan rabno waaye oon ku riyoonayno waaye marka riyadu ma dhimato laakiin waa dhabowdaa riyadii waa nooshahay siddeetan sano kabacdi ma dhimanin laakiin aan ka dhabayno kuwii ka dhabeeyey aan noqonno haddii alla yidhaah aad iyo aada umahadsantihiin guulaysta guul iyo khayr insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsantihiin